waa tahay aad baad u maasantahay haashim goordhow waxaa soo baxay war-saxaafadeed la ballan qaaday oo looga hadlayo howlgalkii mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen degmada masaajid cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe war-saxaafadeedka oo ka soo baxay taliska ciidanka ayaa u hornaa sida tan mujaahidiinta oo la wareegay degmada towfiiq lix iyo labaatanka ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan lix iyo labaatanka bisha maarso sannadda labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiinta ayaa saakay dagaal kula wareegay degmada towfiiq ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe dagaalka ayaa lagu qaaday baa la yidhi maleeshiyo murtadiin ashahaado la dirir ah oo dhowaan lagu soo jabiyey degmooyin iyo deegaano ay isbuucii lasoo dhaafay mujaahidiintu dagaallo kula wareegeen maleeshiyadii murtadiinta ahaa ee ka cararay degmada towfiiq ayaa u firxaday dhanka deegaanka geelgub oo toban kilomitir u jira deegaanka xaaji cali halkaas oo ay mujaahidiintu uga daba tageen firxadkii murtadiinta kana sii ceyriyeen war-saxaafadeedka ayaa lagu muujiyey istaraatiijiyada ay leedahay degmadan waxaana la yidhi degmada towfiiq oo sidoo kale loo aqoon jiray masaajid cali guduud ayaa ah degmo istaraatiiji ah oo ay cadowga murtadiinta ah ee xoogga ku qabsaday ka abaabuli jireen hagaardaamooyinkooda ashaadaladirinimada ah ee ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan bariga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe war-saxaafadeedka ayaa docda kale looga hadlay inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha horudhaca ah ee dagaalkan ku gaaray ciidamada dowladda federaalka oo maxaabiis looga qabtay waxaana la yidhi tirada horudhaca ah ee aan xaqiijinnay in cadowga looga dilay dagaalka maanta waa kow iyo toban askari oo dhimasho ah iyo dhaawac intaas ka badan waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay shan murtad oo iyagoo maxaabiis ah ku jira gacanta ciidanka difaaca shareecada islaamka mujaahidiinta ayaa dhanka kala khaniimaystay baa la yidhi hub iyo saanad ay cadowgu uga carareen goobihii dagaalka ee degmada towfiiq iyo deegaanka geelgub gabagabadii bayaanka waxaa lagu bogaadiyey ciidanka mujaahidiinta waxaana lagu yidhi taliska ciidanka mujaahidiinta wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesyada towxiidka ka wadaan wilaayaadka hiiraan shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose kuwaas oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka waxaana bayaanka lagu soo gabagabeeyey walilahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun